dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhagaystaan hadaha iyo kale raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jumcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasa fiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-nin gegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lalabsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegada ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca soo gelayso talaadana ay sii baxayso waana saddexda bisha labiyo tobanaad sannadda laba kun labaatan iyo afar xubnahaan idigu hayna caawa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya abaalmarinayso ciidamada jubbaland ee diiday amarka axmed madoobe ee ku aadda inay la dagaalamaan dowladda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay ciidamadaas hambalyo waad mahadsantihiin waxaadna garateen runtii kuwii idin soo diray wixii aynan garanin ayaad garateen waxaad yeelateen dareen soomaalinimo dareen wadaniyadeed haddaba ra-iisul wasaaraha oo isagu arrimahaasi ka hadlaya ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadad ku dhegaysan doontaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala ayaa waxa uu sheegay in maalin walba laga been abuurto dowladda federaalka soomaaliya waxaana dhanka kale uu sheegay in dowladdu tallaabo ka qaadaysa dadka iyagu caadaystay in dowladda ay ku been abuurtaan maalin kasta hay-adaha dowladda aada matashaan been baa laga faafiyaa laga bilaabo xafiisyada ugu sarreeya ilaa kuwa ugu hooseeya barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan wasiirka oo arrimo badan ka hadlaya waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado aad ku dhegaysan doontaan nabadoon cabdi huduuf oo ka mid ah nabadoonnada beesha urfa ayaa raaligelin ka bixiyey hadal uu dhowaan ka sheegay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo nabadoonkii beeshaasi ay dooratay nabadoon farxaan sheekh maxamuud anagoo ah nabadoon cabdi huduf shirkii taadi ku saabsan yahay kiliib hore aan u duubay oo cabasho aheed oo aan ka cabanay uu ka cabanayay madaxweynaha dowladda galmudug maamul gobolka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaan waxaan ka bixinayaa brosees ah raaligelin horta marka koowaad madaxweyne axmed cabdi axmed cabdikaari qoorqoor waxaad dhegaysan doontaan nabadoon cabdi huduf oo isagu arrimahaasi ka hadlaya waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa qodobada aan idigu haya ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay kismaayo ayaa waxay ku eedeeyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay colaad ka horinayaan deegaanada jubbaland waxayna sheegeen in arrinkaasi loo baahan yahay inay ka waantoobaan qaar ka mid a xildhibaanada ayaan barnaamijka dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gebagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan
Thank you.
qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhay aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ashar maarke maxamed maxamuud waxaa ii farsameynaya luqmaan axmed maxamuud dhegaystayaal u diyaargarow wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaane aanu ku bilaabanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in dowladda soomaaliya abaalmarinayso ciidamada jubbaland ee diiday amarka axmed madoobe ee ku aadanaa inay la dagaalamaan dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxauu yidhi tihiin in magaalada kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal soomaaliyeed oo ka tirsan s n a ama xoogga dalka soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mida geyiga soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada catmis oo ah waajibaad saaran dowladda waxaad og tihiin in ka badan shan iyo labaatan goobood oo ay admis ka baxday oo tiradoodu gaadhayaan toddoba kun oo askari ayay horay ula wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oy maanta ay iyagu amnigooda sugayaan waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamadii atmis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaasi ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada atmis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo guddoomiyaha uga horeeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyey in halkana ciidan militaria la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas dowladdu iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii admis ka baxeen ayaan u dirnay nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo occupying force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oy ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal oy dalkii ku soo duuleen sidaas ayaa loo fasiray sidaas ayaana loo qaatay sidaas ayaana waxaa la bilaabay in la dibloy gareeyo ama la diro maalin walba doomo ay ka buuxaan wilal soomaaliyeed oo hubaysan waxaa ilaahay mahadii ah haddii qof mas-uul sheeganayaay uu isku dayay inuu isku dilo wilal soomaaliyeed inay wiilasha soomaaliyeed ay ka caqli badiyeen ka bisayl badiyeen waxaan halkan runtii ka ammaanaya uga hambalyeynayaa geesiyaasha ciidamada jubbaland oo runtii ah wiilal lagu bartay geesinimo iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaag la yaqaano iyo sabir oo ayaga oo aan weligood laga yaabo inay muddo dheer aysan xataa mushahar qaadanin xataa aan dadka shaxaadin waa la yaqaanaa aadaabtooda iyo dhaqankooda macruuf waaye dadka joogana way yaqaanaan dadka reer kismaayana way yaqaanaan kuwa reer jubbalandna way yaqaanaan ciidamadaas runtii oo sharafta leh haddii la yidhi orday oo walaaladiin la soo dagaalama waxay yidhahdeen la dagaalami mayno way diideen abtuno waxaa lagu kari laayahay inay walaalkood oo soomaaliyeed oo ay ciidamada qalabka sidee ee qaranka ka wada tirsan yihiin in ay xabadda ugu ridaan because in uu yimid geyigiisii dalkiisii asaga oo difaacaya qaranka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidamadaas hambalyo waad mahadsantihiin waxaad la garateen runtii kuwii idin soo diray wixii aynan garanin ayaad garateen waxaad yeelateen dareen soomaalinimo dareen wadaniyadeed iyo dareen muslimnimo intaba ayaad ayaad muujiseen dowladda soomaaliyeedna way idin abaalgudaysaa shacabka soomaaliyeedna meel kastuu joogo wuu idin abaalgudayaa haddii ay rabeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ee maxaan ku dhahaa idin soo diray in ay reer jubbaland magac dilaan magacii reer jubbaland idinkaa kor u qaado idinkaa sharaf u sameeyey idinkaa karaamo u sameeyey annagu waxaan leenahay runtii cid kasta oo colaad wadda oo colaad weliba unnecessary ah oon loo baahnayn oo wax lagu qoslo ah runtii in wiil soomaaliyeed la yidhaahdo ord walaalkaa la soo da- dagaalan oo ay hal cadow wada leeyihiin oo halka cadow ay wale- wada leeyihiin ay yaqaanaan oo ay cadowgooda keliya u yahay khawaarijta waxaa waaye arrintaas runtii foosha xun waa nasiib daro waxaana leenahay annaga sidii uun ilaahay u sheegay kuwa fitnawadayaasha ah kullamaa awqaduu naaran lilxarb adfaha allah mar kasta oo ay isku dayaan inay dagaal iyo fitno huriyaan ilaahay baa damiya marka mar kastoo iyaguna kuwaas hadda isku dayaan kullamaa awqaduu naaran lilxarb mar kastoo isku dayaan inay dab fitno huriyaanba adfaaha allah ilaahay baa daminaya maxaa jira wiilashiibaaba iska diida odhanay adeer inagu isma dilayno raalli naga ahaado marka ilaahay baa ku mahadle oo naartay shidayaan iyo fitnaday shidayaan mar walba daminaya mar walba daminaya annaguna annaga oo taas ka duulayna fitnada ay wadaan waa daminaynaa waxaan ku daminaynaa nabad waxaan ku daminaynaa walaaltinimo waxaan ku daminaynaa wadahadal waxaan ku daminaynaa soo dhoweyn waxaan ku daminaynaa in aan dalkani lahayn cadow aan ahayn khawaarij shabaab way cadowgeen enemiga keliyan qabna waa kaas wax kale ma jiraan waxaan wiilasha ugu baaqayaa mar kale yaan laydinka leexin jidka yaan dab laydinku shubin yaan naar laydin gelin yaan laydinka dhumin maskaxda idinkaa saxsan meeshaad marteenaa saxa saad wax u garateenaa saxa kuwa kale ee maxaan ku dhahaa ee idin sida qaldan raba inay idin adeegsadaan ha ka yeelina sidaad uga diideen waad ku mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin dalkaani dalkani waa dal qura soomaaliya la yidhaahdaa dalkani waa mid soomaaliya la yidhaahdaa xoogga dalka soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan ayagaa waajib ka saaran yahay difaaca dalka waxaa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan waxaa waajib ka saaran yahay constitutionally ayay sidaas constitutionka faraya dalka ayaa faraya marka waxaa la rabaa in dadka shacabka ee soomaaliyeed aan lagu dirin wilashooda aan loo loo foolxumayn wilashooda aan loo shisheeyeyn wilashooda qarannimada soomaaliya waxaa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sidaa ah oo lagu faanaa xooggooda iyo ciidankooda waa nasiib darro wiil soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey oo ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganayaay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuu sogoloot yahay inuusan dalka lahayn taas waxaa waaye waa nasiib darro wey waa nasiib darro laakiin dadka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas la yidhi orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in miidiyaha beenta ah ee khaldaysana waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa in la fahmo waxaan nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay u soo daashaday haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo iyo peace and security wax kale oo meesha yaallaa ma jiraan mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda oo soo abaabushay shirkan qiimaha badan ama xuskan ee sharafta leh ee maalintan iyada ah aan xusayno la dabaaldegayno mar marna aan la dareemayno xanuunka ay qabaan iyo baariyarka kale ee jira ee bulshadeennu ay ugu horeyso runtii soomaaliyeed oo aan halkan uga baaqayo culimada macallimiinta civil society-ga hay-adahooda kala duwan iyo cid kasta oo wax garanaysa ama ama ama maxaan ku dhahaa bulshada ee hoggaan hoggaankeeda ka mid ah in aynu dhaqankaas ah inaan dadkeenna ee discrimination ku samayna qiimaha badan ee sharafta leh inaan iska bedelno haddaad taariikhda dib u raacdaan yani meel adduunka hadday tahay taarikhda islaamka taariikhda caalamka dadka micnaha ku yeeshay meel dadkaas discrimination looga sameeyey adduunka kama jirto nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam xukunka ayuu sheer markii ugu horreysay ayuu maxaanku dhahaa dadka indhaha oo ah dadka naafada ah ayaad ogtihiin cabdullaahi ibnu may maxaan ku dhaha ibnu maktuum in uu magaalada madiine uu madax ka ahaan jiray ayadoo hebello iyo hebello iyo hebello joogaan oo aada garanaysaan qaabkaasay ahaayeen caalamka dadka ugu contributionska badan ee buwaagta qoray ee professorada jaamacada noqday ee khutabada masaajidda ugu waaweyn noqday ee muftiyaasha waaweyn ee dow- dowladaha adduunka noqday kulligood waxay ahayn dad wada lixaad la bay ahaayeen haddana way yihiin qayb badan oo ka mid ah marka waxaan u baahannahay dadkaas hadda meeshan ay ku qorantay disability is not inability soosaas ma aha waa run yani qofka inuu disability micnaheedu maaha qofku inuusan awoodba lahayn ma aha kaa maskax badan oo kaa caqli badan oo kaa karti badan oo kaa initiative badan haddaynu marka ka faa'iidaysan weyno intaasoo dhan ogaada waan khasaarsannahay bulsho dhan caqli badan iyo maskax badan iyo tabar badana inaga maqan waxaa dabcan nasiib daraa inaan iskuulladeennii iyo jaamacadaheennii iyo waxba aan nalagu soo barin xataa qofka dhagoolkaa inaan afgaranno nalaguma soo barin ma afnaqaano de gabadha gabadheenaan gabadheedaan say u ay ay u afgaranayso anigu uma afgaranayo waana ka xumahay waxaan aada u jeclaan lahaa inaan barto oo lay baro afkaas nasiib umaan yeelan inaan barto runtii marka inaynu marka ayn aynu waxbarashadeenna wasaaradda waxbarashada waxaa nala joogtaa wasiiru dawlihi baa joogta waxaan ogahay inay dadaal badan ku bixinayaan in manhajkii la sameeyo af soomaali lagu sameeyo haddii markii hore ee dadka ee maqal kale ay afaf kale ee lagu midaarayay waxaan rajaynayaa insha allah in afkooda loogu midaaro hooyo oo deedna bulshadana la isku dayo in la baro oo ay bartaan oo kulligood aan baran haddii ilaa idhaahdo oo aan la wada hadli karno oo aan la sheekaysan karno wax badan badan oo ay hayaan oo qisas ah oo cilmi ah oo aqoon ah oo ay dadka la wadaagi lahaayeen lama wadaagi karaan maxaa jira barrier waxaa jira afkii oyna isku fahmi karin ayaa jira marka waxaan rajaynayaa inaan taasna aan aan aan ka gudubno marka waan u mahad celinayaa mar kale wasaaradda oo runtii dadaal badan gelisay oo xafladdan soo abaabushay waxaan u mahad celinayaa mar kale safiirada iyo hay-adaha ee runtii daryeela ee nagala soo qeyb galay si gaara king salmaan waan u mahad celinaynaa runtii dowladda sacuudiga ingiriiska talyaaniga dowladaha un-ka dhammaan inta ka soo qeyb gashay oo dhan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka aada ka geysataan aada iyo aad aad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha allah sanadkan sanadka hore waxaa kus- ku xiga waxaan idiin rajaynayaa horumar iyo innaga oo dhinaciina tallaabooyin u qaadnay kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo isagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay abaal marinayso ciidamada jubbaland ee diiday amarka axmed madoobe barnaamijka xulashada ayaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal
kursigaasan caasaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye madaxweyne madaxweyne lagu wada waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war aan waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana iila gobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal
waagaag saaxiibayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay hurinayso colaad kasoo cusboonaata deegaanada jubbaland waxaana ay uga digeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya duulaanka ay sheegeen in ay kusoo qaadeen deegaanada jubbaland qaar ka mida xildhibaanadaas oo iyagu kismaayo ku qabtay shir jirayd ayaa waxa ay ka hadleen arrimahaasi haddaba dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaan axmed maxamed abuukar oo ka mid a xildhibaanada jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan shiree cabdi maxamed oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya haddaan nahay xildhibaanada baarlamaanka dowladda jubbaland waxaa isku kay keenay maanta waxaa ka socdo ama ka soo yeerahayo villa soomaaliya oo wado madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo ay ku wadaan deegaanada jubbaland jubbaland waa deegaan nabad ah waa deegaano nabadeed oo dhisan laakiin laga wado lama laga horinayo colaado laisugu dhiibahayo dadka shacabka ah iyo saacaddan beelo beelo ayadoo dadka la barakicinayo dadkana colaad la gelinayo jubbalandna aysan u baahnayn colaad siduu saaxiibkay sheegay jubbaland doorashada ka dhacda waxay ahayd mid ay xaq u lahayd mid mudneed wakhtigeedii augosta ayay ahayd doorasho inay dhacdo xasan ayaa dib u dhig u yidhi nofembar ayaa doorasho dhacaysaa nofembartan wuxuu yidhi iska joogo haddee qodob ay yacni cugsaday oo lagu sii joogi karo ma jirin marka xasan wuxuu ku jiraa riyo iyo maaweelad buu ku jiray waana la ogaaday markay jubbaland ka tashatay iyadoo qodobada tasuuriga iyo guddiga xaduudaha ee doorashooyinka jubbaland u ogolaanaya xeerarka dastuurka jubbaland ku yaalla inay doorasho qabsan karaan ayuu yidhi haddana maaragtaa inaad doorasho qabsataanba xaaraan weeye marka micnaheed waxaad garanaysaa marka horeba wuxuu ka shaqaynaya waxay ahaayeen khayaano khayaanadan waa lala fahmay marka waxaan rabaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah waxay ku dhisan tahay isla ogol iyo heshiis qodobka konton iyo saddexaad iyo konton iyo koowaad ee dastuurka federaalka soomaaliya wuxuu sheegayaa ilaa konton iyo afaraad in saamileyda siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay heshiis ku yihiin ooy isla ogol ku yihiin in dalka lagu dhaqo oo dalka waa federaal marka laakiin hadda waxaad moodaa xasan inuu federaalka meesha ka saaray uu isu bedelay dictaatoor keligi taliye ah oo asaga wuxuu doono samaynhayo waxaad moodaa xeerarka iyo axdiyada u yaallay ee federaalka dalka soomaaliya lagu soo dhisay inuu ku tuntuu ka boodi isla markaana wuxuu isticmaalayaa ciidamadii qaranka soomaaliyeed ee lagu talagalay ilaalinta sharciga iyo sarraynta sharciga iyo ilaalinta cadowga soomaaliya wixii cadowka inay xureeyaan inuu ciidamadii ka dhig kuba siyaasiinna ciidanka xoogga dalka soomaaliya looguma talagalay inay siyaasad ku milmaan iyo inay arrimaha siyaasadda galaan laakiin waxaad moodaa saraakiisha ciidamada soomaaliyeed in loo weeciyey ammaankii iyo shaqadii lagu talgalay waxaan ahayn in faraha loo geliyey taas mar hadday timaadana ciidanka soomaaliyeed ma sii ahaanay ciidan qaran ma ahaanay mid laisku hadlayn karo ma ahaanay mid ilaaliyo sarraynta sharciga mid ilaalimo noqonaya marka waxaan leeyahay ciidanka soomaaliyeed ee saraakiisha soomaaliyeed waxaan leeyahay shaqadiinna ku soo noqdo waxaana shaqadiin ahayn baad gasheen ilaalinta amniga ilaalinta sharciga iyo ummadda soomaaliyeed oo la rabo inay tuutihiinna ay hugsaano ay nabadda ku soo cararaan in tuutihiin laga carari maaha marka waxaan leeyahay arrinta ka socota raaskaamboni iyo arrinta laga wado gobolka gedo maaha marna waxaan aqbali karno maaha waxay jubbaland ogolaan karto maaha jubbaland wax indhaha ka fiirsan karto waa burburin waa cabburin iyo sistamkii lagu heshiiyey iyo xoog iyo amar ku taaqlayn soomaalina in adeero waxay ku dhaanta male xoog cidna lagu maamulin karo maayo marka waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed miir ha ka bato miiskaa ku soo noqoto innaga soomaali baa nahay soomaalinibaana deeqdo shuruucda ha lagu soo noqdo
waxaan rabaa dhagaha aad ha loo fo waxaan dhegaysanaya in badan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay ku wareersan yihiin xasan doorasho qof iyo coda lama samayn karo ee xaggee u socdaa ku darsi u socdaa anigu waxay ila tahay ku darsasho uma socdo xasan laakiin meeshu u socdo maantaan sheegayaa siday aniga ila tahaye war soomaaliya ay dhagaha furo si fiican u dhegaysta aad u dhegaysta maantaan sheegayaa yayna inka hoos bixin xasan doorasho qof iyo coda uma socdo sababtu ugu soconna waxaa weeye waxaan ognahay odayaashii liiska saxiixayay ayaa noloshoodii waxa dhibaatada gaartaad og tihiin bal ilaah ninku dhaarshaya waa tuma xaafadda xamar ka mida ee dhowr kun oo qof inay fayl ka galaan codayn karto ganacsatada aad ku qasabteen inay kaamirada dukaamada ku dhegsadaan yaad amnigooda sugilaadiin marka ma waxaad rabtaan xaafaddan oo dhowr kunoo qof ay deggan tahay ama dhowr hadduu ay kulan kun qof deggan tahay oo fayl gashay baad noogu sheekaynaysaan amnigooda aan sugi karnaa degmo soomaaliya ka mid a oo koonfur ah weliba ood sugi kartaan ood ka shaqayseen ma jirto waxaa laga hadlayana dadka amnigoodaa kow ah bulshada amnigeedaa kow ah ma waxaad rabtaan bulshada hadduu ali kuusama gol yahay hadduu ali waxaan suurtagal ahay inaad sheegtaan uma socdaan marka xaggee u socdaan hadday taa u socon marka midday u socdaan baa idiin sheegaya xasan sababtuu u tegaya meesha la yidhaaho garbahaarey uu uka maamulkeedii u afduubahayo oo uu meesha la yidhaaho u tegahayo meesha la yidhaaho kamboni u tegayo wuxuu rabaa xasan dhagaha fura aad u dhegaysta waa ila yaabaysaa laakiin markay caddaataad ogaan doontaan inuuba nala gaarayo u malay maayo insha allahu nalama gaarayo intaas ilahay baa naga soo gaaray inta ka horraysay xasan wuxuu rabaa kiyamboni askartay joogto inuu sanduuq dhigo oo s yidhaaho jubbada hoose waxay matalayso qof iyo codka degmada tuulada la yidhaha hadduu alla kuyahan kiyamboni baa matalayso askartaa oo meesha geynayo rabaa inuu dhar carabiya u geliyo indha shareerna u wada xidho sidii hadda doorashadii ka dhacaysay xamar dhallinyaradii hadualka ama doorashadii reer waqooyiga ee aan la kala garanayn nin iyo naag waxa qofka wax dooranaya uu yahay oo qof masuuxaan sheegi kara uusan jirin tiibu wuxuu rabaa inuu geeyo askartaa ayada ah inuu yidhaaho sanduuqay ku codaynayaan degmadaasaa jubbada hoose matalayso garbahaar degmada garbahaarayna waxay matalaysaa gobolka gaday matalaysaa waqis calaa daalika inta kamaan saasuu ka rabaa xasan meeshuu u socdo qof iyo cod ma ahee wuxuu rabaa inuu askarta uu aruurinhayo inuu tuulooyin geeyo uu yidhaha tuule hebel yaa matalaysa gobolkaasba xaggana waxaa matalaysa tuule hebel xaggana waxaa matalaysa tuule hebel meeshuu u socdo waa xaggaa halkaasaa hunguri ka hayaa qaabkaasuun u socdaa wax qof iyo cod yaa waddanka koonfurka suurtagal ma aha maxaa yeelay waxaa ka horreeyo ilma inay ku dhashaan naagteedii inaad heshaa ka horrayso horta marka hore waa inaad amnigii la timaado amnigiiba ma jiri waxaan sheegaya waxaan kaloon la hadlayaa ciidamada la qaldayaan la hadlayaa xaqiiq waxaa ah inaad lugu-an tihiin markii lagaa qaado halkan oo xera nacnac lagugu shubo ood carruurtaadii ka tegtid oo laga yaaba nin sarkaal ahoo hadduu allakuusa ku soo qalday asaga afar kun la siiyo afartiisa kunna asaga uu jeebka ku shubto ama asaga xidig la siiyo horta kulligiin ciidanka hadday wasaaka wada tagaan maxidigaa la siinaya kulligood maxidigaa la siinaya dowladooda karaaniya dunidaba ma joogtay oo wax aqlan galahayn wey markaad carruurtaadii ka fogaatid oo dadkaad shaxaada jirta aad ka tagtid oo hadduu alla kuu sameey hadd mushaarkaaga uu ku fillayn inaad kusoo noqoto meeshaadi aad kusoo aad kusoo noqoto aad ku fillayn maxaa kaa horreeyood raadinaysa kuwii garba gada laga soo qaaday shalay awa masagawaa iyo waxaa la geeyay hadduu alla kuu sameey gol iyo caws weyne dhaawacoodii xitaa reerahoodii meelay ka soo gaaraan ma joogaan waa dhumeen xaggeed u socotaa marka adigu waxaan ognahay ciidanka soomaaliya weli la iskuma dhafin annaga ciidanka jubbaland federaalka naga noqday waa noo joogaan waa waa joogaan halkaana joogaan baydhabo kuwii laga qoray way joogaan si kii noo soo dhawaco maanta isbitaalkaan ugu tegaynaa annagaa dhayanay inoo hadduu aan ka warhaynayna laakiin markii hadduu aan lakuusoo lagaa tuuro hadduu aan lakuusoo ogol yahay futajir lagaa tuuro oo carruurtaada ay ku arkaynin ood ku soo dhaawacanto oo haddaa la rabo wixii waa siyaasada hadduu aan lakuusoo ogol yahay gaari lagu geliyo sidii ciidamadii gorgor la yeelahaya lagu yeelo yaara macad yaa kuwa arxam ah mushaharkii halkaad ku qaadanaysa ka badanna ma helaysid haddaad dad kor u boodid marka waxaan aad raadinaysid isweydii intaadan dhumin ciidanka la qaldayow isweydiiya intaadan dhuminood gacanta ka bixin isweydiiya waxaan leeyahay saraakiisha la khaldayo ama ayaga la adeegsanayo waxaan leeyahay taariikhdaa qor mayso xasanna sanad iyo bar baa u dhiman yaa u dhiman meeshana xasan waa ka baxayaa biidni illaah jubbaland way qoraysaa waxaan leenahay hala diiwaangeliyo saraakiisha ciidanka furfurayso mustaqbalka jubbaland inaysan wax ka noqon baan ka shaqaynaynaa biidni illah kuwaasna waxay ahaayeen xildhibaan axmed maxamed abuukar iyo xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jubbaland oo iyuu ka hadlayey colaadda ka taagan deegaanada jubbaland ee u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal wiil la socotaan wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
derinay walaalayaal
hagaag saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad ka been abuurta dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo intooda badan ku qadaabta baraha bulshada waxaanu sheegay in dowladdu ay la socoto islamarkaana tallaabo laga qaadi doono waa ka wasiirka oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya dalkeenna waad la socotaan haddii culaysyo uu wajahayo mid ka mid a culeysyadaasi waa marin habaabinta been sheegista gudbinta xogta aan saxda ahayn ee taasoo runtii ee culays aada iyo aada u badan ku ah dalkeenna iyo dadkeenna marka waxaa ee annagu aan nahay dadka u xil saaraa in ay marin habaabintaas iyo beentaas toosiyaan fariin saxa inay gudbiyaan warka dowladdu inuu si saxa oo u dhiganta caqliga dadka soomaaliyeed oo aan muxuu ahaa garashadooda xadgudub ku ahayn inaan u gudbino xog saxa oo go-aan ay ku gaaraan haddii marka annaga xirfadeennu yaraato ama dadaalkeennu yaraado waxay taasi keenaysaa in dadka soomaaliyeed ay u nuglaadaan marin habaabinta waxay keenaysaa in suurad xumaynta muxuu ahaa dowladnimada soomaaliyeed lagu hayo oo acdaada badan oo diidan in dalkaani uu soo kabto ay ku hayaan in ay meel marto waxay wiiqaysaa in shaqada wanaagsan ee dalkan ka socota ee dowladnimada soomaaliyeed ay ku socoto ee soo kabashada ah muxuu ahaa la iibgey waayo oo la gedi waayo si ku filan sidaas daraaddeed waxaan dhammaanteen jeclahay inaan idiin dardaarmo xilkaas weyn ee na saaran inaan garanno oo si u qalanta aan uga jawaabno ee dadka soomaaliyeed waqti la marin habaabin karo oo been loo sheegi karo ma joogaan laba dhinacba annaga nooma fududa inaan waxaan sax ahayn dadka ka iibino sababtu waxa waaye dadku aqoonna waa leeyihiin agsysna waa haystaan ay xogta ku raadsadaan sidaas oo kaleeto waa inaynaan ogolaanin in ay ku faafto ee beenta iyo dacaayadda ka imaanaysa dhinacyada kaleeto ee ku mashquulsan in ay suurad xumeeyaan dowladda oo ay dadka soomaaliyeed marinhabaabiyaan oo ay been u gudbiyaan runtii waxa ugu weyne maanta haddii wax la qiimeynayo ay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin inay dib u qiimeeyaan waxay tahay sawirka khaldan ee dalkan laga gudbiyo ee dowladnimada laga gudbiyo oo aada iyo aada xaqiiqada uga fog aada iyo aada xaqiiqada uga fog in dadka ay ku adkaatay inay kala saaraan runta iyo beenta qof kastaah inuu awood u yeesho inuu dadkii gaaro oo uu la hadlo marka dadkii qaar badan oo ka mid a inay ku go-aan gaaraan xog aan sax ahayn oo laga yaaba adinka familaad leedihiin qaraabaad leedihiin ehelaad leedihiin maalin kasta marka ehelkiina xogta idinka soo gaarta oo idinsoo weydiiyaan oo laga yaabo qaar badan oo ka mid a inay xafiisyadiina ku saabsan yihiin waa garan kartaan in aanay wixii saxda ahaa ahayn marka waa dhibaato u baahan inaan xal u helno dabcan dad khubaraa oo idinkala hadlay baan haysanaa waxaan rajaynaynaa toddobaadyada iyo bilaha soo socda kulamo badan oo nuucan oo kaleeta inaan isugu nimaadno muddooyinkii hadda lasoo dhaafay sanadkii ugu dambeeyey sanadkii markii ugu dambeeyey dadaal badan aan ku bixinay idinkoo dhan waa ka warqabtaan ama intiina badan oo qayb baad ka tihiin kulamada muxuu ahaa communicationska dowladda ee maalinlaha ah iyo kuwa bilaha ah intaba subax kasta inay idiin sahlan tahay xogta sida loo gudbiyo oo loo wadaago waxaan marka rajaynayaa tanina inay taas wax ku kordhiso oo waxa ugu horeysa aan ka shaqaynaynaa ay tahay xirfadeenna inaan kor u qaadno awoodeenna inaan kor u qaadno labada waxyaabood oo xagjirka ah labadaba inaan inaan ka fogaano midi waa in adiga oo dowladda matalaya waxaan sax ahayn aad dadka u sheegto wax wanaagsan ma aha wax fiicanna ma aha wax dowladnimada wuxu taraayana ma aha waxaa taas laga yaabaa inay percentage yar ka tahay marka la dhinac dhigo daadka been abuurka ah ee bannaanka ka imaanaya ee noocyada kala duwan leh taasna waxaa nala kaga baahan yahay ayadana inaan u gegsanno oo aan adkaysi u yeelanno inaan iska caabino oo aan suuqa kula tartano oo dadka warka saxda aan u sheegno maalin kasta hay-adaha dowladda aada matashaan been baa laga faafiyaa laga bilaabo xafiisyada ugu sarreeya ilaa kuwa ugu hooseeya dokumentiyadooda warqadahooda bayjajkooda xogtooda waxaas oo dhan in badan oo ka mid ihina dadweynaha way qaataan oo way gashaan waxaa laga yaabaa inay dadka xogtaasi iyadoo khaldan ay sidaas khaladka ah ku gasho marka yay tahay in ay waxaasoo dhan ay ka taxadirto maadaama annagu aan nahay dadkii xogta saxda ahayay xilkana saarani waa inaan xog saxa bixinno waana inaan wakti saxa bixinno oo munaasiba oo waktiga ku habboon muxuu ahaa aan bixinno annagoo ka taxadirayna inaynaan annaguna xadgudbin annagoo maaragtay dacaayad kaleeto iyo been kaleeto maaragta muxuu ahaa waxaynayn waxaan gabagabadii jeclahay inaan halkan dadka soomaaliyeed uga faa'iidaysto oo aan farriin u diro oo aan idhaahdo qof kasta oo soomaali ah waxaa la gudboon waktigan la joogo inaanay ku hafan dacaayadaha iyo beenta iyo brobagandada faraha badan ee suuqa yaacaysa waa garan karaa inay adag tahay dadku inay xogta kala saaraan laakiin waxaan qof kasta ku waanin lahaa qofka aada xogta ka qaadanayso profailkiisa hubi muxuu ka shaqeeyaa ma yahay qof dhexdhexaada oo xogta uu soo gudbiyaa ay tahay xog dhexdhexaada mise waa qof ka shaqeeya qabyaalad waa qof ka shaqeeya baad waa qof ka shaqeeya been abuur iyo magacdil iyo xadgudub qofka noocaasa marka haddaad noqoto inaad asaga ku tiirsanaato oo waxa asaga aad ka maqasho aad subaxii lasoo kalahdo waxaad noqonaysaa qof xog qaldan go-aan ku gaaray soomaalidu waxay tidhaahdaa war hele ayaa tale hela xigmad weynaa ku jirta oo ah qofku dee hadduunan xog helin go-aan ma qaadan karo haddii marka xogtii aad go-aanka ku gaaraysa ay noqoto xog qaldan oo beena adiguna aadan awood u lahayn inaad runtii iyo beentii kala saarto dhibanaad noqonaysaa haddaad marka la yaabsan tahay cunuga khawaarijka ah oo isqarxinaya oo la marin habaabiyey adiga laftigaaga ma laga yaabaa in bercentage badan oo ka mida waxaad aaminsan tahay sidaasoo kaleeta ay marin habaabin u yihiin oo adna aada marin habowsan tahay marka marin habaabintaasina ilo kala duwan bay ka timaadaa waxay ka imaanaysaa qof jidka iska maraayo oo isagoo aan ujeedo lahayn waxuu iskala caadifooda soo gudbinayo waxay ka imaanaysaa mid waxaas ku nool oo nolol ka raadiya oo raba inuu dhagahaaga dad kaleeta ku baado iyo indhahaaga beentaas uu kuu sheega awgeed waxay ka imaanaysaa mid siyaasi ah oo nolosha siyaasadda u arka inuu marin habaabin sameeyo xaqiiqada inkiro uu been sheego uu dadka indhahooda runta ka leexiyo ayay ka imaanaysaa marka waxaasoo dhan haddaad qof aada og tahay waxa uu ka shaqeeyaa inay tahay subaxii inuu usoo kallaho inuu dowladda been ka faafiyo ama dan siyaasadeed ha lahaado ama dhan- dha- dan dhaqaale ha lahaado ama dan qabyaaladeed ha lahaado haddaad adiga kaasi uu macallin kuu noqdo ma la rajaynayo inaad go-aan sax oo fiican gaarto lagaama rajaynayo marka haddii aadan adigu qayb ka ahayn oo aadan danaynaynin marin habaabintaas oo aadan danaynaynin warka dhinaca xun inaad ka maqasho fadlan waxaad awood u leedahay inaad iska miisaantood warka iska hubiso meelaha dadka lagu miisaamo waxaa kamid a wadankeena warbaahin rasmi ayuu leeyahay oo aada u badan telefishinuu leeyahay idaacaduu leeyahay dad badan oo social media wax ku qora oo xirfadlayaala oo aqoon-yahan ayuu leeyahay Eh, dad badan oo maaragtay wax qora oo fikradaha iska soo horjeeda si xilkas ah u miisaama oo dowladda mucaaradsan ayuu leeyahay oo aad fikrado wax dhisa ay ka heli kartid haddii dowladdu war kuu sheegto aad u baahan tahay inaad warkaas iska hubiso waxaad heli kartaa ilo kale oo aad warkaas ka hubiso laakiin dee qof subax kasta cay iyo aflagaado iyo xumaan u taagan inaad quudato oo uu kuu noqdo nolol maalmeed kuu noqdo waxaan ahayn in dhagahaaga iyo qalbigaagu ay madoobaadaan kama helaysid kamana macaashaysid marka hadalka waa ku dheeraaday waxaan muxuu ahaa intaa u sheegayaa waxay tahay inaan runtii xilkaasna saaran garanno oo aan ka soo baxno haddaan xooggeena isku geyno in aan jebin karno eh, daadadkaas been abuurka ah oo runtii aan aaminsanahay inay iyaga laftooda hadda hoos socdaan oo dadkeennuna ay soo bislaanayaan runtuna ay soo korayso qof kasta oo la daawado oo ay dad badani daawadaanna in la jecel yahay aan loo daawan ama waxa uu sheegay in lagu faraxsan yahay aan loo daawan waxaasoo dhani waa waxaan aragno xumaantu ma waarayso maalin unbay dhammaanaysaa wanaaggaa ka xoog badan marka taas aan xooggeenna isugu geyno mar kale aad iyo aad baad waqtigeena ugu mahadsan tihiin ustaad yuusuf mar kaleeta aad iyo aad baan muxuu ahaa u mahad celinayaa waa ka xumahay inaan hortiisa ka khudbeeyo oo aan ka sheekeeyo wax la xiriira saxaafad iyo iyo warbaahin wixii la dhihi jiray waaye hal libaax arkaysaa ma godlato meesha soomaalidu ay ka dhihi jirtay waaye sidoo kaleeto walaalkii dhaalay oo nin wax qora oo professionaala oo runtii dad badan oo ay uga daysan karaan Eh, haddaad rabtid inaad wax saxa qortid eh, markaan saas leeyahay qoraallo badan uu sameeyaa macnaheedu maaha dowladda ma wada ammaano laakiin dhaliilis miisaaman oo xirfad ku salaysan uu ka hadlaa oo aan shaksi iyo cay ku saabsanayn oo aan dad guryahooda inuu ka sheekeeyo ku saabsanayn oo aan dad shaksiyadooda iyo wax iska macno daraa inuu ka sheekeeyo aan ku saabsanayn marka isagana inuu nala joogo waa mahadsan yihiin
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
miyaydan qubuura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado ayaan kusii siqaynaaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dowladda jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal oo isagu gaaray degmada baled xaawo ayaa ka warbixiyey xaaladda degmada iyo sidoo kale colaadaha ka taagan deegaanada jubbaland wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya waxauu yidhi qodobka koowaad ee, waxaan imid gobolka gedo degmada beled xaawo oo ah meeshii aan ka soo jeeday oo ku soo barbaaray oo deegaan ahaan aan ka soo jeeday ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan intaba asbaabaha aan u imidnaa waxaa u weyn in amniga iyo kala dambaynta iyo maamulka aysan saamaynin waxyaalaha huuhaada ah oo ama ka socda soomaaliya ama facebookyada lagu qorahayo in aysan saamaynin oo aan la kulmo ururada bulshada odayaasha iyo dadka salaadiinta ah ciidamada taas oo aan kala hadlahayo in amnigooda ay ilaalsadaan qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku dahayo qodobka labaad waxa weeyo inagu soomaali baan nahay abtirka inagu waa soomaali dalku waa federaal inagu ma aana samaynin waxaan ka soo jeedaa gobolka gedo waxaan mas-uuliyadda ka hayaa hadda oo wasiirka amniga aan ka ahay dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleedka jubbalandna waa dowlad goboleed jiro oo xibin ka ah dowladda federaalka ah loona baahan yahay haddii ay jiraan waxyaalo arrimo siyaasadeed oo laisku diidan yahay in aysan saamaynin bulshada amnigeeda qof kaste oo dalkani madax ka noqdo ama dowlad goboleed madax ka noqdo qaab baa lagu dooranayay annagu ma aanan ka imaanin america waxaan joognay dalka waxaan ku sugnay dalka mid walba qaabka lagu doortay iyo sistamka iyo nidaamka iyo waxay ahayd baan ognahay axmed maxamed islaan waa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ciddii dood qabto ama wax tabasho ay jirto miiska wada hadallada ha tageen oo gogol ha la dhigo laakiin yaan khalkhal dadkana la gelinin ummaddana amni darro yaan loo horseedin wax la xallin karo wiilal soomaaliyeed oo nool oo hadda joogana yaan laisku laynin oo yaan laisku dilin oo yaan laisu adeegsanin arrintaas qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku dahayo qodobka saddexaad waxaan leenahay hal cadow soomaali baan nahay cadowga aan leenahay khawaarij waay waa kuwa dadkeena laynayo waa kuwa tabcashada u diiday waa kuwa waxbarashada u diiday waa kuwa dadka qarxinayo waa kuwa dilaayo waa kuwa nin ganacsanayo dukaankiisa ku dilaayo war kuwaas yaan dadka laga jeedinin sidii aan iskaga saari lahayn ama sidii aan iskaga celin lahayn aan ka shaqayno yaana ku mashquulin qof qof ay isqardoofeen ama qof qof siyaasiyan ay iskaga soo horjeedaan yaanna ku mashquulin aan ku mashquulno dalkani saan uga saari lahayn khawaariijta cadowganagu wakaa cadow kalema nihin wiil soomaaliyeed cadow ma aha ciidanku waa ciidankanagi madaxweynaha ama dowladda federaalka waa dowladdanagi ra-iisul wasaaruhu waa kaanagi midka dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waa madaxweynahanagi dowlad goboleedku waa dowlad goboleedkanagi dad ishugan oo isku cadow ah oo aan la badbaadinaynin baana cidda marka aan la badbaadinaynin aan iskugu tagno oo aan iska celino qodobkaas waxaan rabaa inaan intaas isagana ku daayo oon ifinaya waxaan ku soo gebagabaynhayaa waxaan ku arkahaya facebooka qolooyin dhahaayo dhumaal baa la hareereeyey dhumaal waa isdhiibahayaa oo meelaha ku qorqorahayo waxaa la yidhi afkaada hadduu furan yahay waxaad rabta iskaga hadal mid kalena waa la yidhaho eyguna ha cayaa la yidhi safarkuna waa soconaya dadka soomaaliya dowladnimadooda way xagsanayaan weligiis eygana saasuu u cii jira oo kii oo weliba facebook helay waaye marka waayo ciddaan isu dhiibahayo ciddaan isu dhiibahayo waayo qarankii anigaa ah dowlad goboleedka anigaa ah degmadii anaa ka soo jeedo gobolkii anaa ka soo jeedo yaan isu dhiibaa waayo ciddaan isu dhiibaayo waayo ciddii hareeraynaysa oo dhibaatada iyo sistamka iyo maxaan ku dhahdaye aniga maxaan ku dhahdaye igu samaynayso waa xigmad darro waaye waa aqoon darro waaye waa garasho xumo waaye waxaan soo jeedinayaa dadka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa oo dadka reer geda aan ugu baaqayaa war reer gedow anigu baadiyaan ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii ayaan degmadan beled xaawo oo tuulo ah oo toddoba guri ka dhisan yihiin ayaan imid intaan ari ka soo dhuun kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal oo isagu gaaray magaalada beled xaawo islamarkaana shir jaraa'id warbaahinta u qabtay
miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaan isla soo gaarnay markaana ku soo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan war kalamaanay war ma haysiine madaxweynaha xilka sii degaya maraykanka jo biden aryaanaha madaxweynihii hore maraykanka john baindan xilkii ma wareejiya horta waar ma somalilan buu ixtiraafay war dolar trump hatu ka hor markiirshay dhammaadi xafiiska inoo haka baho diidi markaasa kaawul intii lakalaanjaya laha jiidi kamusina kaawu ka jiido uma fade war baydan uu soo bax baydan uu soo bax miyaa lagu hayaa war warkaana ku soo boodinine biden waxa uu soo saaray go'aan madaxweyne oo uu ku cafiyey wiilkiisii oo ay maxkamad ku xukuntay muddo sannado ah laguna helay dembi ay ka mid yihiin musuq maasuq iyo kutagrifal awoodeed waxa uuna yidhi anigoo xasuusan waraaqaddii aan hadda ka hor soo saaray oo aan ku sheegay inaanan faragelin doonin cadaaladda ayaan haddana maanta go'aansaday inaan wiilkayga cafis u fidiyo war hadda taasi sow qabyaalad cad maahan obow maxkamaduhu ma ka yeelahayaan war joy baynan intuu xilka joogay madaxda afrika miyuu wax ka bartay war baasha fahmi maysaane baydan wuxuu wiilkiisa kala cararayaa inuu trump ku tiigsado war donald trump wuxuu yidhi dowladda kanada waxaan ku baaqahayaa inay noqoto gobol ka mida maraykanka hayaay duni waxaynu joognaa somalilan iyo kanada isku si loola hadlayo war donald trump riyadiisuu bilaabay adduunka ka leexdaa ku ciyaaray waa loo doortay hayaay war duni waxaynu joognaa donald trump u madax yahay iyo qaar kaloo daran dadkunay dhegaystaan war bislow codkaagu waa hooseeyaaye maxaa lagu soo dheelmaday gurigaa ka deganan xaafadda kalluunka aryaanaha kale maanay war ma haysiina raas kambooni ma lagu kala baxay waar ma shidaal baa laga helay madoomo kalaa tegey warwatilaan tiradii baa laga jaray magodoon baa ka jira aryaadhaha warkaana ku soo boodinay ra'iisul wasaare xamse wuxuu yidhi axmed madoobe wuxuu rabyaa inuu ciidamada dowladda ee raaskambooni jooga weeraro beri gashowna doonyo ciidama sidou u diryaa hadda haddii mahaas dagaal ka dhaco axmed madooba mas-uulka ahou yidhi war kalamaanay axmed madoobe haddii inuu dagaal bilaabo laga cabsanayo maxaa loo lahay ciidamadiisii waa isu soo dhiibeen war wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed war wuxuu yidhi geegoo kalena madagacna furan yeeray war mada kuma sheegina dowladda soomaaliya waxay etoobiya u aqoonsan doontaa buu yidhi inay dalka xoog ku haysato haddii ay dabayaaqada bishaan bixi weydo war hadda aqoonsi kaliya wax tari maaya tallaabada la qaadi doono ma sheegay wasiirku war horta wasiirku warkaan ma tigto uu ka sheegay mase tiifiga dowladda war kalamaanay war ma haysaane degmada heli waa dhacda la yaab laha ka dhacday guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada degmada daarasalaam ayaa meel farmashiya wax ka gadanaya oo ku taalla degmada heliwaa ilaaladiisiina waa la socdeenaa la yidhi kadibna rag khawaarijta ka mid aha soo weeraraa la yidhi ayagoo bistoolladoodii watay farmashigiga u galeen xabadihii ay ku fureenna ninkii farmashiyaha gadayay ayaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkiina waa ku dhaawacmay kadibna waxaa la yaab noqotay in raggii falkaas geystay iyadoon waxna laga qaban waxna laga dilin waxna laga dhaawicin ay qaateen gaarigii guddoomiyaha ay baxsadeen hadda magaalada muqdisho weli waa la wada joogaa war kalamaana war mahaysaa dalka turkiga waxaa ku dhintay allah u naxariistay senator maxamed cali yuusuf gaagaab oo horey u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka puntland sidoo kalena hadda ah odayga ugu da'da weyn aqalka sare ee soomaaliya marka allah u naxariisto ummaddaa samir iyo allah ka siiyo war allah u naxariista waxaa isaguna muqdisho ku geeriyooday maalin geediyoo ka mid ahay cayaartooyda hobolada waa beri hadda asagana allah u naxariistaan leenaha ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iibaan allaha ka siiyo war ururada bulshada rayidka oo magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlaya waxay sheegeen inay walaac xoogan ka qabaan waddada ay ku socoto dowladnimada soomaaliya waxayna madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ugu baaqeen in miiska wadahadalka lagu soo laabto oo laga tashado dalka mustaqbalkiisa xilliganna aan dalka loo horseedin dagaal sokeeye iyagoo tilmaamay inay walaaca ay qabaan ay maalin kasta warbaahinta la soo fadhiisan doonaan aryaadhaha walaac iyo baaq nabadeed tanyo tiyaa la wadaya samigay cabdulle wuxuu yidhi ow dowladnimo la diidiyo dagaalo waan aadaashaadeen dowladnimo la diidiyo dagaalo waan
war kalemaanay wax kalaad ku mashquulsheene maanta waa maalintii naafada adduunka caalamkao dhan baana laga xusayaa waxaana laga hadlayaa xuquuqda naafada soomaaliyana waa ku jirta oo waxaa ka dhacday xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo waxgarad iyo dad kaloo soomaaliyeed warbislow adigan waxweyne xafladda waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare xamse cabdaar iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan warxarayso warkayga dhex gelina waxaan dhihi lahaa rabbi deegta xaawiyo markuu duudka nebi aadam dadkan yaga ka beero insugu dunida guudkeeda ku daqaaqameen iyo ilaa duurka aan joogno dad lixaadka waayaa jiroy dani ku xeernaade mana helin daryeel iyo xuquuq loo diyaariyeye daa'imkayna duul aan bulshada dagan u kaalmaynin oo dafira waxay mudan yihiin darajo sii waaye sida dumarka qoondada u xiran loogu daray xeerka dalka inay ku yeeshaan kuraas door walbaan rabaye qof kastoo damiir lena mar baa lala dardaarmaaye dayac laguma fiirsado walaal diintusay tiriye u dadaala naafada ducaad kaga helaysaan warbislow waa runtahay soomaalida waxay ku jirtaa dadka ugu naafada badan adduunka sababta oo soddon sanaynu isdilayni warbashiiroo naafanimadu isdil keliya kuma timaado waa amara leh waxaan dhihi lahaa haddii rabbi kuu nimceeyey dad baa jira kugu ag noole naftaadu intay karayso waxaad naxariis samayso dib baad nacfi uga heshaaye hadduu nool yahay damiirku dad nugul waa loo turaaye naafada soomaaliyeedna in loo naxa waa muhiime xaqooda haddaan la naadin haddaan laga wada niqaashin haddaan xila loo nidaamin xuquuqdana loo negaynin waxaan nahay nuuc kaleeto ma nihin bini aadam toosa wargargow aniga lafteedaad iga dhax gashaye meelaan ku hadhaana haddeer ma jirtee waxaan dhihi lahaa naafadu nusqaan maaha shay laysku naco maaha durus bay u tahay nolosha qofba waa nasiibkiiye naafa gabadha guurkeedu naxariis ilaah weeye waana lagu nagaadaaye hata koori naafowa warbashiiro waa sidaa sheegtay waxaba hore loo yidhi moog tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarayeeladan inay ku cibra qaataan nafada hadaayicin aryaadhaha kale maanay war hee ma haysiina naafada soomaaliyeed waxay ka cawdeen ummadda soomaaliyeed dhaqankeedoo wax tixgelina aysan ku haysan war ninka naafada taagee naxariis darana war ummaddiin iska nahriisna ilaahay mang nahriisaa dadku nugulii naafada inoonan nahnuu aryaadhaha warkaan hayga dhex geline naafada soomaaliyeed dowlad iyo shacab midna kuma haystaan tixgelinta ay mudnaayeen sababtoo ah xaquuqda siyaasadeed iyo midda shaqo iyo waxyaabaha kale ummadday ula siman yihiin soomaalinahee dhaqankeeda waaba taqaaniinoo qofkaani waa curyaan xaw qaba karaa ay taagan yihiin wax adduunyada ka jira iyo wax dad waxgartaa ku dhaqmaanna ma ahan oo kaali abdulow heeyadda naafada qaranka soomaaliyeed badla eraaye dowladda tixgelin makahallama in la ta'aan hele aryaadhaha kale maanay warka waa iga dhex gasheene gudoomiyaha hay-adda naafada soomaaliyeed maxamed cabdulla jaamac dhega dheere wuxuu yidhi guryaha dheerdheer oo magaalooyinka laga dhex dhisay jidkaan ununku mari lahayn looguma talagelin xafiis dowladeed ma tegi karnoo looguma talagelin jid aan u marno xataa qoysku ilmahoora midka naafadaa tirada kuma dartaan wiil naafaahu minow gabar soo doonto looma ogola hadda soomaalida dhaqankeeda wax naxariisa naafadu kama helaan war abdulow gudoomiyaha wali kala eray fagaarayaashanaad inoonu ka hadalno bulshada aragtadaan ka dhex dhiibin malnin ogol mikrofonna maaba malnin dhiibowba war madayow dhibkaasi waa jira anugu waxaan dhihi lahaa naafadeenna bulshay wax naftooda dhibayo niyadooda xumeeyiyo ka ilaalsha nusqaanta naxariisna u yeesha dadku waisku naxaay war gudoomiyaha naafada qaranku waxaa kalou yidhi soomaalida qof naafaha markuu ka hor yimaado jeebkay gacanta geliyaan sababtoo ah waxay u malayaan qof kastoo naafaha inuu wax isii leeyahay war taasina khaladaadka loo geysanaya ka mid tahay miyuu yidhi war soomaalidu maba ogo qofku isagoo naafaaha inuu faa'iido yeelan karo war sidaisin sheegtaanba maanta maalintii naafada adduunku ahee afar wal hadlankii la ifi laakina leelari lan litiisli hadle lutobo gohnaado lanki la ifi laakina leelari lan ada sugaasa ohkinka laabana laakina leelari lan ada wiinayaasa akula iifsadaw laakina leelari laafada naftiye mayba ka jire haano lejin eh ayla la iifine lurna aylanan aragne lugooyada mafayle laafada ayla daayacnay war kalamaana naafadu dhammaanteen bay naga mudan in loo hiiliyo qof afa ugu hiiliye qof addin ugu hiiliye baana waxaan dhihi lahaa naafada xaquuqdooda xushmad iyo tixgelintooda xurmad iyo mudnaantooda xilalkiyo kuraastooda waa in lagu xaq dhowraaye yaan looga xilan weeye oon lagu xumayn weeye laga xaasadayn weeye laga ximin ayaga weeye la xaqirin haddana weeye meelaha xisaabtooda xaj iyo adkee weeye xasuusnow dhammaantoodna xifdiyo halumin weeye xoog iyo qofkii muruq leh caafimaad xayi a haysta suuquu xamaashaaye naafada xubnaha beeshay xeeri oo ogow weeye haddii aad xafiis joogto ama aad xil qaran hayso tabashada xadkii dhaaftay ee xaggooda laga keeno xalli una dadaal weeye waa xulufa naafaduye xisbi weeye meelmarahe dadka kama xaq liitaane xeel iyo aqoonba lehe xanuun uu ilaah keenay xujaha uga dhigan weeye war hadda dawladdu ma idinla qabtaa war maxay noola qabi weysay xafladdii naafada loo qabtay ra wasaaraha ka qayb gale qubba waa mayadin soo abaabushayba war ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlay maalinta naafada waxa uu yidhi waxaan bogaadinayaa kaalinta dadka naafada ah ay ku leeyihiin horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana rabaa inaan halkan ka caddeeyo in xukuumaddaydu ay horumarintooda kaalin mugleh ka qaadan doonto ma og tahay uryaankaba agalooma waayine inkaa wax loo yidhi kuwa araara yeeladan inay ku cibri qaataan naafada xadaayi'in aryadhaha kalemana waxaa kaloo la yidhi ninkii naacaya naafaadoon u naaxaariisan waa nuuxuus ninkii naacaya naafaadoon u naaxaariisan waa nuuxuus naafada hadaayicin war naafada walkasta bulshada aan la samayen hataa walbarashada wilib ahaan litiyo lihaad leeka fafir oonyen gaarsho war ilaahay inis naxariisada ari anin siin naxariisay war madayow amiin allahayow
waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado barnaamijka anigoo ashar marka maxamed maxamuud ayaa idinla soo codsiinayay waxaa ii farsameynayay saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud intaan barnaamijkan midna mida ku kulmi doono ammaana allah
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dadweyniyo xaqdadeeyahay ruuxa doono ka digtoonow dad wulaaqay noqote maal dadweyniyo xaqda duusiyo ruuxa doono ka digtoonow dad wulaaqay noqote dulmi doono dulmi diidaan aragtee
dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dad bulaaqay noqote dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dad bulaaqay noqote